alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaa alxadiid asaabic halaaثuun intaanaynu xadiiska aanaynu bilaabin waxaynu tilmaamaynaa masale aynu ka soo hadalnay oo ku saabsanayd caqiiqada iyo wanqasha waxaan nidhi ahlulcilmigu waxay ka hadleen caqiiqada ma bannaan tahay in la in la jejebiyo lafaheeda mise ma bannaana waxaan nidhi bacdu ahlilcilmi way karheen sababta ay u karheenna waxay yidhaahdeen waxaa fiican inaan la jejebinin lafaha caqiiqada ama wanqasha tafaa'ulan bisalaamati lmawluud iyadoo tafaa'ul iyo maaragtay laga ididiilaysanayo inaanu ilmahaasi insha allah waxba gaadhin waxaan idhi xadiiska masalada loo daliishaday xadiis saxiix ah oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam ka ansaxay ma aha xadiiska masalada ku soo arooray waxaan doonaya inaan masalada ku ayido imaamu malik raximahullah ayaa waxaa la weydiiy ayaa waxa uu ka hadlay masaladaas muwaa'iisa kitaabkiisa almuwaa dhexdiisa markaasu wuxuu yihi walaa yubaacu min laxmiha shayun walaa jilda walaa walaa jil walaa jilduha wa yuksaru cidaamuha waya'kulu ahluha min cidaamiha wayatasaddaquuna minha walaa yumasu asabiyu bishayin min min damiha waxa uu leeyahay imaam malik caqiiqada iyo wanqasha hilibkeeda waxba laga iibin maayo haraggeedana waa la sadaqadaysanaya lama iibinayo qofka ama ehelka caqiiqada cidda qashayna ee samaysayna waxbay ka cunayaan cidaamkeeda iyo lafaheedana waa la jejebinayaa buu leeyahy ilmahana loo dhoweyn maayo shay dhiigga wanqasha ka mid ah marka waxaad aragtaa imaam malik inuu leeyahay wax dhibi kuma sugna in la jejebiyo si hilibkii loo kariyo haddii ay ka yani loo baahdo cidaamkeeda ibnu xabiib oo culimada maalikiyada ka mida wuxuu yidhi inamaa qaalahu maliku liana ahla aljaahiliyati kanuu ida cataquu can ilmawluud lam yukasiru lcidaam inama qalahu maliku liana ahla jaaliya kanuu ida cataquu can lmawluudi lam yaksiru lcidaam lam yukasiru lcidaam wainama kanat alcaqiiqatu tufsalu min mifsalin ila mifsal faata alislaamu biاruksati fi dalik in axaba ahluha yasnacuuna min dalika ma ma yarawnahu wa fi ljumla ina kasra cidaamiha laysa bilaazimin wainama la yajuusu taxari alimtinac minhu walcaqiiqatu fi dalika kasaa'ir dabaa'ix almuntaqa lilbaji masalada markaa intaa ku dhaafo waxaan tilmaa waxaynu maraynay xadiiska toddoba iyo soddonaad allacibu lisibyaani wa mumaasaxatuhum caruurtu ciyaarta ay ciyaaraan iyo caruurtii in lala kaftami karo ayuu baab u yahay buu yihi mualifku waxau hi can anas maliki radi allahu canhu qaala wuxuu hi anas kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed wuxuu ahaa yadkhulu calayna mid noo soo gala oo noo yimaada waliya waxaa ii sugnaaday akhun saqiirun walaal yar ayaan lahaa oo yuknaa lagu kunyeeyo abaa cumayr qaala wuxuu yidhi axsibuhu fatiiman in naaskii markaasun laga jaray ayaan weliba u malaynaya inuu yidhi buu yihi raawigu wa kaana lahu nuqarun yalcabu bihi wuxuu lahaa shimbiro yaryar oo uu ku ciyaaro fa maata waa waxaa ka dhintay shimbirtii yaraduu ku ciyaarayay ayaa ka dhimatay fa dakhala calayhi nabiyu sala allahu aleyh wasalam markaas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam usoo galay oo yani nebiga ayaa noo yimi nebiga ayaa noo yimi calayhi salaatu wasalaam fara'aahu fadakala calayhi nabiyu daata yowmin maalin maalmaha ka miduu nebigu noo soo galay noo yimi fara'aahu wuxuu arkay walaalkaygii yaraa oo xasiinan murugaysan xaalow murugaysan yahay fa qaala wuxuu uhi maa sha'nuhu maxaa helay qaaluu waxay idhahan maata nuqaru shimbirtii yarayduu ku ciyaari jiray baa dhibata fa qaala wuxuu uhi yaa abaa cumayr abaa cumayrow maa facala nuqayr shimbirkaagii yaraa muxuu sameeyey buuhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam yaa abaa cumayr maa facala nuqayr xadiidka xadiidka waxaa wariyey bukhaari waxaa kala wariyey muslim waxaa kala wariyey imaam axmed waxaa wariyey abu daawud iyo tirmidi iyo keyrkood bukhaari waxa uu canaawinta xadiiskan uu u yeelay ka mida markii uu wariyey baabu lkuniyati lisabiy qabla an yuulada lirajul qofka in kuniyo loo bixin karo intaan caruuriba u dhalanin sabi isagaa in kuniyo loo bixin karo adabulmufradka markiu m kitaabkiisa adabulmufradka ayuu ka wariyey kadalika bukhaari waxaanu uga dhigay cinwaan baabu lmisaaxi maca sabiy kaftanka lala kaftamayo sabiga mar kale bukhaari waxa uu cinwaan uga dhigay xadiiskan baabu linbisaati ila annaas xadiiskan culimadu waxay dhahaan waxaa laga qaadanayaa ama asal uu yahay laba masalo labada masalo asalka uya waxa weeyaan inay bannaan tahay inay awlaaddu ay ciyaaraan iyo ciyaartu inaanay wax man awlaadda u bannaan ay tahay mumaasaxat iyo mulaatafatu sibyaan ilmaha yar in lala maaragtay kaftami karo ayay iyaduna daliil u tahay xadiisku masalada hore ku tusinaya waxa weeyaan jawaasu lacb lisibyaan in carruurtu inay ciyaaraan ay bannaan tahay wa annahum laa yumnacuuna min dalik iyo inaan weliba loo diideynin masaail adilo badan baana masalada kusoo aroortay cabdullahi bni cabaas waxa uu yihi radia allahu canhu kunta alcabu maca sibyaan caruur baan la ciyaaraayey fajaءa الnabiyu slى الlahu عalيه wasalam markaasuu nebigu noo yimi fatawaaraytu khalfa baabin abaab albaabaan dabadii galo nebigaan ka dhuuntay qaala wuxuu yihi fajaءa nebigu waa yimi dabadeedna wuu isoo qabtay wa qaala wuxuu yihi idhab wadcu lii mucaawiya idhab wadcu lii mucaawiya fajaءa faxaطaanii xaطatan nebigu alayh الsalatu slam markaan albaabkii kaga daba dhuuntay ayuu intuu maaragtay ayuu wuxuu isoo qabtay qadaadka markaasaa waxa weeye uu igu yidhi culimada qaarna waxay dhhen faxataani xatatan waxa weeyaan rasuulka sal alla alay waslam dharbaaxo khafiifa igu dhuftay darbatan bilyadi mabsuuda marka almuhim nebigu waa waa ii yimid deedna wuxuu igu yihi idhab orod wadcu li mucaawiya orodo mucaawiya igu yeedh adilada ku tusinaysa inay awlaaddu ciyaari karaan oo aanay waxba dee mashruuc ay tahay waxaa ka mid ah xadiiskii anasani soo marnay ee ku shaabsanaa nebigu sala allahu alay wasalam isagoo sibyaan la ciyaaraya intuu soo maray inuu salaamay dabeedna uu arin u dirsaday dabeedna uu arrin iyo hawl uu dirsaday caaisha radi allahu canha waxay xadiiskaas xadiis cabdullahi bni cabaas idhab wadcu li mucaawiya muslim baa wariyey caaisha radi allahu tacaala canha waxa ay ay tihi kuntu alcabu bilbanaati cinda nabiy sala allahu aleyh wasalam wakana lii sawaaxibun yalcabna maci fakana rasul lahi sal ida dakala yataqamacna minhu fayusaribuhuna ilaya fayalcabna maci waxay tihi waxaan ku ciyaari jiray bay tihi caruusada yaryar ayaan ku ciyaari jiray aniga iyo maaragtay saaxiibo habla aanu saaxiibbanay markaas markuu nebigu alay slat slam guriga yimaado ayay dhuuman jireen dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaaba dhici jirtay markay iga maqnaadaan inuu nebigu alayhi salatu salaam iisoo diri jiray o odhan jiray orda caasho u tago la ciyaara marka calaa kulli xaal masaladaasi waa mas'alo sidaas u bannaan culimadu waxay dhahaan caruurtu inay ciyaarto iyo tarfiiha iyo tasliyada iyaga loo sameeyo waa arrin muhim ah oo ilmaha koritaankiisa aad iyo aad muhim uga ah sidaa awgeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam caruurta aanu ku inkirin masalada noocaas ah bal dee maaragtay uu uu suurto gelinaya rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxaa la sheegay inuu xasan albasri gurigiisa soo galay iyadoo caruuri ay ku ciyaarayaan guriga dushiisa dabadeedna qof baa ku yidhi kasoo degay guriga dabeedna xasan wuxuu yihi dachum fa ina alaciba rabiicuhum caruurtan iska daa waxa weeyaan iyaga waxa weeyaan waxa waxa farxad u ah ciyaarta ayaa farxad u ah salafku waxay kula dadaali jireen caruurtooda radia allah raximahum ullah inay ciyaar nafcila ay ciyaaraan amaseba ay baraan sida inay maaragtay baraan ramyiga iyo ganitaanka iyo dhugmada dhug barashada yani waxa weeyaan inay baraan si hadhowto marka jihaadka loogu baahdo ay niman dee waxa weeyaan hanti ama maaragtay hawshaa kasoo bixi kara ay noqdaan waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka loo baahan yahay inuu maaragtay ay kula dadaali jireen caruurtooda sibaaxada iyo inay baraan maaragtay dabaasha waxaa ka mid ahayd sibaaqa iyo maaragtay in in la beratamo waxyaabahay beri jireen ama ay kula dadaali jireen ayay ahayd nacam waxay beri jireen furuusiyada iyo fardafuulka ayay beri jireen waxyaabahay habluhu ku ciyaari jireen waxaa kamid ah maaratay yani alcaabta ay habluhu ku ciyaaraan ee iyaga gaarka o ah ama caruusad ha noqdaan ama wax lamid ha noqdaan waa sidaas waxyaabaha ay awlaadu ku ciyaari jireen ee la makansiin jiray waxaa ka mid ahayd shimbiraha oo shimbiraha inaanu ilmuhu in lagu dhug barto ama la laayo ama la dhibo waa la diiday laakiin inuu ilmuhu intuu shimbirtu haysto uu koriyo oo maaragtay uu maaragtay saaxiib la noqdo waa wax dhibi kuma sugnaa ayay culimmadu yidhaahdeen waxaanu hishaam ibnu curwa yihi ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr ayaanu maka maka markii uu joogay kaana ibnu zubayr bimaka waasxaabu nabiy sala allahu alay slam yaxmiluuna tayra fi lakfaas yani waxa weeyaan sida bukhaari adilmufradka ku wariyey cabdullahi ibnu zubayr iyo saxaabadii rasuulka sala allahu alay slam maka joogay waxay lahaayeen yani shimbiro ay qafas ku sitaan mararka qaarkood oo ay maaragtay meel meel intay ku xidheen ay ay dee quudinayaan kunana maaragtay kunana ciyaarayaan furuusiyadu iyo fardafuulka waxyaabay ihtimaamka badan saareen bay ka mid ahay dadkii hore fardafuulka in awlaada la baro iyo dhugmada ama waxa weeyaan waxa la yidhaahdo shiish bar shiishka in la baro waayo waxaas wax ilmaha anfacaya hadhowta weeye cumar bnu khadaab radi allahu canhu waxaa laga sheegay inuu yidhi callimuu awlaadakum asibaaxa walramya walfuruusiya awlaadiina waxaa bartaan sibaaxada iyo dabaasha iyo ganitaanka iyo fardafuulka bara xaqiiqatan dadku maanta wax badan oo awlaadu ay ku ciyaaraan oo munkaraad badan ay ku sugan yihiin ayaa jira ay ka mid tahay maalan inay awlaadu ku ciyaaraan oo lagu ciyaarsiiyo ama ciyaar looga dhigo waxyaabo suwar ah oo maaragtay dee dawaatu arwaax waxyaabo xayawaano la suuradeeyey taana waxaynu soo marnay in waxa weeyaan nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu yihi laa tadkhulu lmalaaikatu beytan fiihi kalbun walaa tasaawiir marka caruurta in ay lagu ciyaarsiiyo iyo in lagu ciyaarsiiyo waxyaabo waxyaabaha xayawaanaadka xayawaanaad la qaabeeyey in lagu ciyaarsiiyo ma aha bay culimmadu yidhaahdeen oo masaladaas waa ay diideen waay waxaa ka mid ah waxyaabaha maanta ciyaaraha ay caruurtu bartaan ee maaragtay aan aan fiicnayn lucbada macruufka ee ama qamaarka ama maaragtay dubnad in la ciyaaro oo lagu qamaaro iyo wixii lamid ah waa runtii waa alcaab sharcigu u diiday marka waa in layska ilaaliyo waayahay waxay culimmada casrigu aada uga digeen aflaamta kartooniga ee awlaadu ay ku ciyaaraan iyo balestationada baala la ydhaha ay awlaaddu had iyo jeer ku ciyaaraan wax badan oo kamid ahlulcilmi waa ka digeen sababtuna waxa weeyaan aflaamtaasi waxay u badan tahay kartooniga laba nooc nooca qaa'id xunxun ilmuhu uu ka dheefaayo oo uu ka baranaayo iyo nooc ilmuhu uu ka baranayo cadaawadda iyo qatliga iyo dilka iyo cunfiga iyo naxariistarada uu ka baranayo marka ilmihii de hadhowto waxa uu bartay uu ku ayuu ayuu waxa weeyaan hadhowto matalaya sidaa ogeed bay culimadu waxay yidhaahdeen waa waa in awlaadda aflaamta noocaas darar badan bay leeyihiin iyo baalaha blestationada la yidhaahdaa waa in laga laga ilaaliyo oo laga daayo ilmuhu wuxuu ku korayaa cunfiga wuxuu ka baranayaa cunfiga wuxuu ka baranayaa khiyaamada wuxuu ka baranayaa mu'amaraadka wuxuu ka baranayaa waxa weeyaan inuu inuu gacantiisu dhiiranaato oo naxariistii waday siraa cidba looma tudho oo sidan baa loo nool yahay waxyaabo badan oo noocaas ayuu ka baranaya waay alcaabta electroniga kutub bay culimadu ka alifeen qaarkood ay aada iyo aada ugaga ugaga hadlayaan warkooda awlaadda culimadu waxay dhaheen waxaa ka mid a tarbiyada fiican in alcaabta loo diido iyo inay ciyaaraan in loo diido awqaadda salaada iyo cibaadaadka la sameynayo waa in loo diido waa in kaloo ka waxaa kaloo loo diidayaa maaragtay awqaaddii sharcigu uu- uu faray in awlaadda la hayo oo aanay guryaha kasoo bixin oo aan la sii daynin ee aynu shalay sheegaynay ee uu nebigu yiri shadaadiinta faafta waqtigaas ah, marka habeenku soo galo ilan cishaayiga waxa weeyaan een, waxa weeyaan awqaaddaana waa in loo diido inay ciyaaraan oo aada iyo aada looga ilaaliyo inaanay shadaadiintu aanay dhibin Een, salaada cishaayi kadib culimadu waxay waxay culimo badan yidhaaheen awlaadda waa in alcaabta loo diido oo ay hore u seexdaan si ay salaada subax u kici karaan yacni madaaristoodii iyo waajibaadkoodiina ay gudan karaan Een, xadiisku waxaa kaloo ku tusinayaa awlaadda iyo in lala kaftami karo oo nebigu caleyhi salaatu wasalaam ilmaha yar markii uu maaragtay een, shaygii uu ku ciyaarayey uu waayey dee waxaa waxaa runtii uu nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu ku yidhi saad aragto ya abaa cumeer maadaa facala nuqeyr waana kaftan uu nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu la kaftamayey rasuulkuna sala allahu caleyhi wasalam carruurta qaabo badan ayuu mulaatafo iyo dhibirsanaantiisa oo uu nebigu caleyhi salaatu wasalaam u muujin jiray barh ka mida ama wax ka midana waynu soo marnay waay waay waxaa kaloo xadiisku daliil u yahay oo ay culimmadu ka qaateen een, in ilmaha alcaab loo iibin karo iyo in xoolo lagu bixiyaa inaanay ka mid ahayn een, maalkii oo lagu bixinayo duruq baatil ah alcaabtaasina waa inay noqotaa alcaab aan manhi ahayn oo sharciga lagu diidin taana waa laga qaadanaya Eh, waxaa laga qaadanaya xusnu khuluqi nebiga caleyhi salaatu wasalaam Eh, waxaa laga qaadanaya in qofka waalidkaa looga baahan yahay inuu awlaadiisa kula dhaqmo calaa qadri cuquulihim ha oo aan waxaanay fahmaynin aanu kula dhaqmin xadiiskan culimada qaar baa kutub ka alifay xadiiskan culimada qaar ayaa kutub ka alifay Eh, axmed ibn abi axmed atabari wuxuu alifay risaalo ama juz la yidhaha juzun fiihi fawaa'idu xadiisi abi cumayr marka masaa'il badaanna waa uu ka soo saaray oo fiqi iyo magaratay xikam iyo waxyaabo lamida leh ayuu ka soo saaray waay haddii lagu weydiiyo sidee buu xadiiskani daliil ugu yahay in awlaaddu ciyaari karto oo ay bannaan tahay inay ciyaaraan dee nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay inuu ilmahaasi ku ciyaari jiray een, shimbirkaa yar ee uu haystay rasuulkuna sala allahu caleyhi wasalam muu ku inkirinoo muu odhanin maxaa markaa waxa weeyaan uu ugu ciyaaraya muu odhan nebigu caleyhi salaatu wasalaam sidaa awgeed culimadu waxay dhaheen tarkuhu nakira bacda ma samica dalik sala allahu caleyhi wasalam daliilun cala alruksati fi allacibi lisibyaan واي الحديث الثامن والثلاثون النهي عن القزع عن ابن عمر النهي وديدد لديدي عن القزع قزع لديدي قزع محاته وينوي من دونا عن ابن عمر رضي الله عنهما وحل قوري أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رأى وحو أركي سبيا سبب أركي يا المير أو قد حلق بعض شعره لحيري آن تميهس بر كميدا وترك لغتك بعضه بركيسي كلنا فنهاهم عن ذلك النبي دتكي والدينتيسا أما مسؤولينتيسا وأديد أرنتاس فقال وحول إحلق إحلقوه كله دمانتي وضحيرة أو اتركوه كله فقال احلقوه كله دمانتي وضحيرة أو اتركوه كله أما دمانتي كوضتك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان أبو داود النسائي بن حبان ayaa wariyey waana xadiis saxiix ah een, abu daawuud nasaa-i iyo ibn xibaan xadiiskani waxa uu ku tusinayaa masale muhim ah masale ama uu ka hadlaya masaladaas waxay tahay een, ilmaha timaha in loo xiiraa ma banaantay mise ma banaana haddayse banaantay qaabkeeba u banaantay maxaase ka manhiya oo waxa weeyaan sharcigu uu diiday een, maxaase aanu diidin Ee, qofka weyne ragga isaguna waa la mid uun Ee, timaha marka uu xiiranayo inaanu qasacan uu nebigu diiday samaynin isna wuxuu kala mid yahay Ee, sharciga waa ka yani xukun ahaan waa la mid xadiisku waxa uu ku tusinaya masalada koobaad ee uu ku tusinaya xadiisku waxa weeyaan xalqu bacdi ra'si sabiy wa tarki bacdihi inay manhi tahay in la xiiro een, timihii bar kamida in la xiiro madaxii bar kamida timihii laga xiiro intii kalena la daayo inay manhi tahay oo midaan sharciga ku banaanayn ay tahay waana qazaca xadiiska kusoo arooray sidaas weeye qazacama alqazac waa in timi badhna badhna la xiro ma timi madaxa badhna la xidho badhna la daayo a qaabab kala duduwan buu leeyay waynu arki doonaa cabdullahi bni cumar bn khadaab radi allahu canhu waxa uu nebiga ka wariyey inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam nahaa can ilqazac qultu waxaan ku wari linaafic naafic oo cabdullahi bni cumar xadiiska ka wariyey waa xadiiskaynu hayne ayaa waxa uu waxa waxauu naafic ku yidhi wama alqazacu oo qazacu waa maxay qaala wuxuu yidhi qazacu waxa weeye yuxlaqu bacdu ra'si sabiyi wa yutraku bacdun in ilmaha la xiro timihiisii barh ka mid ah barhka kalena timi madaxiisa barh ka mid ah in la xiro barhka kalena laga tago ayaa qazac la yidhaahdaa bukhaari iyo muslim lafdigay wariyeen sidaas weeye lafdiga aynu akrinayna axliquhu kula awtrukuhu kulluna abu daawud yaa wariyeen sidaa awgeed ayaa abu cubayd qaasim ibnu salaam waxa uu yidhi waxa weeyaan qazacu waa in madaxa timihii barh kamida la xiro meelo kamidana timihii lagaga tago meelahaasi ama isku ha isku xigaan oo tima mee qayb isku xigta timaheeda ha laga tago ama qaybo qaybo ha loo sameeyo oo inta inta dhina dhinacba inta inta inta qayb la xiro timihii qayb kamid a ha lagaga tage qazac bay dhammaanteed wadatay qazacna waxaa la yidhaha bay culimadu yidhahan asal ahaan daruuraha gobol gobolka ah ee qaybo meel taagan tahay ee aan isku xidhnayn ayaa qazac la yidhaha bay culimadu yidhahan calaamatu bnu qayim waxa uu leeyahay raximah llah qazcu waa afar nooc qazca sharcu nahiyey waa afar nooc bal hadda dhegeyso afartaa nooc nooca koobaad waxa weeye an yuxlaqa min rasi an yuxlaqa min ra'sihi mawaadica min haahuna an yaxliqa min ra'sihi mawaadica min haahuna wahaahuna inuu meelo kala duduwan oo ti madaxii kamida timaa ka xiiro yani muxuu samaynayaa maalan dhinaca midig qayb inbuu xiiraya dhinaca bidixa waxa weeyaan na inbuu xiiraya xagga dambena inbuu xiiraya xagga horena inbuu xiiraya marka mawaadic kala duduwan ayuu timi ka xiiray waxaa kaloo nooca labaad uu yahay buu yidhi an yuxlaqa wasatuh an yuxliqa wasatahu wayutrak jawaanibu yuxlaq wayutrak jawaanibu in wasadka laga xiro bartanka labada dhinacna la daayo timihii intaa dhaxaa la xiirayaa oo la goynayaa dhinacyadana waa la daynaya waa siday nasaaradu sameeyaan waxa uu yidhi qeybta saddexaad waxa weeyaan an yuxlaq jawaanibu in la xiiro dhinacyadii dhinacyadii waa la xiiraya wa yutraku lwasat wasadkii ayaa laga tegaya intii dhaxaa la daynaya sidii dhowr iyadoo ah kamaa yafcalu kaiiru min alawbaashi sida ay dadka liita ama maaratay fasaqada in badanoo kamidii sameeyaan buuri taasina waa nooc saddexaad nooca afraad waxa weeye in xagga hore iyo xagga dambe oo ka xiro an yuxlaq muqadamuh wa yutrak muaharuh cafwan waxa weeya nooca afraad in ag xagga hore la xiiro oo fooda la xiiro inta dambena la daayo wa yutrak muaharuh marka waxay noqonayaan in mawaadic kamida la xalqiyo xalqu mawaadica minmin ras mawaadica min aras in mawaadic rasiga ka mid ah shacrigii laga xiro ko iyo xalqu wasatihi wa tarku jawaanibihi in wasadkiisii iyo bartankiisii la xiro dhinacyadana la daayo iyo xalqu jawaanibihi wa tarku wasati in jawaanibtiisii la xiro dhinacyada laga xiro bartankiina la daayo iyo xalqu lmuqadama wa tarku lmuahara in muaharatu rasi timihii loo daayo iyo qadaadka iyo madaxa inta dambe foodana la xiiro oo la gooyo oo ay banaanaato iyo madaxa intiisii hore intaa dhammaanteed waxa weeyaan waa qazaca nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu diiday ee wili ama ha la wada xiiro ama ha la wada daayo walihaada ayaa qofka muslimka ah loo baahan yahay inaanu shabihin dadyaga gaalada ah in qaababka madaxa loo xiraa waa waxa ku sugan tashabuh gaaladii la shabahayo maanta waad aragtaa dadka muslimiinta ama shabaabkii muslimiinta ee dhalinyartoodii xataa hablahoodii iman badanoo kamidii waxay shabahayaan qaababka ay timi loo goynayo iyo waxa weeyaan loo samaynayo dumarku inay timaha gooyaan asla ma banaana fi lasli xataa fi lxaj waxaa la yidhi yaanay jarin hada al asl gabadhu inaanay timaheeda goynin baa asal sharciguu diiday sababta loo xataa xajkii baa la yidhi haxiiri sababtuna waxa weyaan timuhu gabadha waxay ka mid yihiin ziinadeeda iyo quruxdeeda ayay ka mid yihiin sidaa awgeed goynta ay goyso faalxumay ka qaadaysa foolxuma ayay ka qaadaysa laakiin maanta muslimiintu waxay marayaan dee in gaalo waxa weeyaan gaaladii bahashi ay ko wixii in in gaalo laga daba dhacay oo lagu dayday siduu nebigu sala allahu alay wasalam sheegay dabadeedna waxa weeyaan dharka iyo labiskii iyo maaragtay qaabkii xiirashada iyo dhinac walba lagaga dayday waxaasna wax qofka muslimka inuu ka haro ay tahay wey oo adiga suuqyada ku arkaya awlaadeenii oo jaageen jeegaanada xiirtay dushana dhowr ku samaystay oo xabad diiga mooda madaxiisa ya adiga ku arkaya adiga ku arkaya qaab qaabab kala kala duwan yani waxa weyaan dharkoodii iyo maaragtay iyo timahoodiiba u galay iyagoo gaalo ku daynaya waa adiga suuqaqa ku arkaya rag timahoodii tidcayo sida dumarka intay u tidceen ya qaabab macayanoo dee dadka gaalada ay u xidhaan maanta u xidhaya adiga ku arkaya marka masaailka noocaasa in awlaadda laga dheereeyo oo laga ilaaliyo weeyaan culamada qaarkoodna waxay dhaheen qazaca noocaasihi waxa ku sugan tashabuhu bilkufaar nasaara iyo dadka fasaqada iyo majuuse majuusta iyo ayaa lagu shabahayaa sidaa awgeed waa in laga dheeraado waalidkuna awlaadiisa uu ka ilaaliyo oo uu maaragtay aanu barin intay yaryar yihiin uu ku tarbiyey in timahooda si sharciga waafaqsan loo xiiro ayib saxaabada rasuulka sal allahu alay wasalam iyo dadkii saalixiintaha markay arkaan qof timihiisa qaabkaa qaabaan sharci qaab sharciga waafaqsan ama qaab sharciga khilaafsan u xiiray waa ay ku inkiri jireen waxayna odhan jireen ha laga maaragtay ha la bedelo caaisha radi allah abi salaam wuxuu leeyahy caaishaan usoo galay iyadoo ra'sigeyga qazaca ku sugan yahay waan timahayga maan maaratay sidaa qazaca usoo xiiray fa amarat bi dabadeedna amar bay ku bixisayoo fa juza aw xuliqa timahayga ama waaba la xiirayba ama waa laysku simo waa la gooyey oo intii maarata ibn abi shayb baa wariyey xajaaj ibnu xasaan wuxuu leeyahy anas maalik baan usoo galnay dabadeedna waxay ii sheegtay uhtulmuqiira oo igu tidhi ana maalintaa hulaam inan yar baan ahaa fa xadatatnii uhtumuqiira qaalat wa anta yowmaidin hulaam anas maalik baan usoo galnay bay igu tidhi buu yidhi muqiira bnu shucba walaashii adigoo aad nala socotid maalintaana hulaam yar baad ahayd timahaaguna laba meelood bay ka go-naayeen oo wax weeyaan iskumaysinayn dabadeedna madaxaaga ayuu masaxay ilaahayna inuu ku barakeeyu kuu baryey dabeedna waxa uu yihi ixliquu haadayni aw qusuhuma labadan gooya ama waxa weeyaan xiira imaa labadan gooya oo de timaa kala kusima wa imaa wada xiira fa ina hada zayu lyahuud kaasi waa zayigii yahuudda abu daawuud baa wariyey abu daawuud ayaa wariyey marka culimada maaragtay tilmaamay inay qadiyadaasi tashabuh gaalo ay tahay yani waxa weeyaan iyo majuus la shabahayo nusuusta iyo adilada aathaartaas iyo axaadiista saxaaba rasuulka sala allahu alay wasalam ka soo arartay min tashabaha biqowmin fahuwa minhum ayay maaragtay tilmaamayaan waay waxyaaba cajaa'ibtay maanta muslimiinta in badanoo kamida ku dhaqaceen waxaa ka mid ah inay garkii la xiiro shaarubiina lala baxo oo qofku shaaruba dhaadheer buu leeya oo biyaha u cabaya xataa uga horeynaya ya garhkiina wuu muldhinaya arrinta noocaasi waa arrin sharciga khilaafsan waana arrin ay culimmadu tilmaameen qofka sameeya inay culimmadu isku waafaqsany horta inuu muxaram sameeyey iskuna waafaqsany in culimmadu inaanu markhaatina gelin faasiqina uu yahay ya rasuulka sala allahu alay wasalam hadyigiisa iyo wadadiisina uu khilaafay shaarwaa in lala baxo oo la bixiyo oo maaragtay na waa dhaqan gaalo maaha dhaqan islaam marka qofku waa inuu ka digtoonaado awlaaddiisana isagoo yaryar iyagoo yaryar waa inuu baro habluhu waxa ay sameeyaan markaynu baabkan timaha joogno waxay sameeyaan waxyaabo sharciga khilaafsan marka baabkan la joogo waxaa ka mid a inantu maalintii xaflad tegaysa ama aroos tegaysa ama iyadoo aroos ay noqonayso ayay intay koofeerada tagtay timaheedii tima ku xidhaysa ya masalada noocaas waa mas'ala cadiima waana mas'ala min kabaa'iri dunuub dembiyada waaweyn bay ka mid tahy in timaa tima lagu xidho ya rasuulku sala allahu alay wasalam waxyaabaha waxa uu nebigu sheegay in lacnad ilaahay ka waajibto lacnad ilaahayna macnaheedu waxa weye in ilahay naxariistiisa kaa dheeray sidaa awgeed waxa weeyaan waa inaad iska ilaalisid inaad timahaaga tima ku xidhid waa taqyiir khalqigii ilahay aad bedelayso waa ma yani waxa weeyaan masuug aad ka masuugsan tahay aanad ku qanacsanayn ilaahay caza wajalla siduu kuu abuuray taasina waa masalo labaad waa masalada saddexaad culimada waxay dhaheen tadliis baa ku jira iyo khiyaamo oo dee qofka ku arkaa muxuu malaynaya muxuu malaynayaa gaba timo dheer inaad tahay tima haldhaaya aada leedahay hadhowta markay rurunta tagtana dee timi ma jiraan ma aragtaad marka khiyaamada qofka muslimkahi aslan inuu khaain noqda waxa weeyaan waa wax sharciga manhi ku ah sidaa awgeed qofku inuu habla u xidho iyo inay iyadu xidhato midna ma banaana ta koofeer kale inay ka shaqaysatana ma banaana waxa weeyaan ta gabadha u imanaysa ee koofeerka waxa weeyaan dani ka gashaana ma banaana inay waxa weeyaan ku labisato ma banaana waa in la iska ilaaliya xubnacaas walaa hablaha waa walaalaha muslimaadka waxaan u sheegayaa masaa'ilka waxyaabaha qaarkood oo maanta aynu samayno waxaa la soo saaray qofka muslimkaa waxaa ilaahay uu u sharciyey ama rag ha noqde ama dumar ha noqde inuu ciddiyaa iska xiro sooma ciddiyaa iska gaagaabiyo cafwan inuu ciddiyaa iska gaagaabiyo waxaana la sheegay in min sunan ilfitra tahay waadix ikhwaan maanta waxaa la keenay ciddiya la gashado oo artificial ah ayaa la keenay oo aroosyada iyo marka la tegaya la gashanayo oo talo maxaa lagu samaynaya waa lagu xaragoonaya oo kuwii ilaahay uu ku siiyey baa lagugu wuri iska googooye bal kuwa artificial ka war ya kuwii ilaahay ku siiyey si awgeed culimadu waxay idhaahdeen waxa timaha la xukun noqonaya wax kasta oo tadliis qurxeed lagu samaynayo ya baalaha rumuushta la idhaha indha la gashado ya dee waxa weeyaan qofkii inantaa arkaa wuxuu soonaya inantaasi waxay leedahay xawaajib aad iyo aad u qurux badan hadhown bay dashay mustanaca soo baxaysa xawaajibti marka maxaa kugu kalifaya qurux ilaahay caza wajalla waa ku qurxiyey wax badan oo aada isku qurxisaa bannaan oo sharciya wixii aan sharci ahayn in laga tago wey cidiya la xidho rumuushta baalaha indha la gashado waxyaabaha noocaasi waa wax gaalo laga soo dheefay ikhwaan wax qofka muslimkaa dhaqankiisa ka mida maaha waa in la iska ilaaliyo ziinadow ilaahay uu kuu baneeyey way kaaga filan tahay inaad wax muxarama samayso waay alxadiiu taasic halaauun amru sibyaani wa nahyuhum wuxuu xadiiskani ku saabsan yahay in caruurtii waxna la faro waxna loo diido in caruurtii wixii sharciga ahaa la faro iyo sunnadii iyo cibaadaadkii iyo in wax loo diidi karo haddii ay wax sharciga khilaafsan sameeyaan in loo diidi karo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi kunaa waxaanu ahayn cinda rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga ayaanu la joognay wa huwa yaqsimu tamran min tamri sadaqa isagoo nebigu qaybinaya timir timirtii sadaqada ka mid a walxasan ibnu cali fii xijri isagoo xasan ibnu calina nabiga dhabtiisa uu ku fadhiyo xasan ibnu cali radia allahu tacala canhu waxa uu ku fadhiya nabiga dhabtiisa nabiguna muxuu qaybinayaa timir timirtii sadaqada ka mid a falamaa faraqa markiuu nabigu qaybintii timirtaa dhameeyey xamalahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam calaa caatiqihi ilmihii yaraa nebigu caleyh salaatu wasalaam xasan ibnu cali wuxuu ku qaaday qoortiisa luquntuu saaray nebigu alay slat fa saala waa dareeray lucaabuhu ilmihii yaraa dhareerkiisii cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam buu ku dareeray farafaca nabiyu sala allahu alay wasalam ra'sah markii uu nebigu calayh salatu salaam dhareerkii ilmaha yari jirhkiisa gaadhay ayaa nebigu madaxiisii kor uu qaado ilmihii uu garabka ku siday rasuulku sala allahu aleyh wasalam ayuu kor u eegay fa idaa tamratun fii fiihi mise waaba xaba timir oo uu cunayo fa xaraka khaddahu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaqaajiyey dhabankiisii wa qaala waxau ihi alqiha yaa bunaya ilmahaygiiyo tuur riwaayada kale waxay sheegaysaa inuu nebigu yihi kahin kahin ah ah irmi biha kahin kahin macnaheedu waxa weeyaan waa masalad lami waa waa mash waa ma waxay la mid tahay ish ish bay la mid tahay irmi biha tuur faadkhala nabiyu sala allahu alay wasalam nebigu waa geliyey yadahu ha faxaraka khadahu ayb faadkhala nabiyu sal sl nebigu wuxuu geliyey yadahu gacantiisii ayuu afkiisii geliyey faintazacahaa minhu markaasuu nebigu alayh salaatu wasalaam ka soo saaray xabadii timirteed uma qaala wuxuu yidhi amaa calimta miyaanad ogeyn ana sadaqata sadaqadu laa taxilu liaali muxamadin muxamed nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam iyo aalkiisa inaanay sadaqadu xalaal u ahayn ee xaaraan ka tahay miyaanad ogeyn xadiidkan hada alxadiid waxaa wariyey imaamu lbukhaari fi saxiixi waxaanu baab uga dhigay baabu akhdi sadaqati tamri cinda siraami naqli whal yutraku sabiyu fayamusu tamra sadaqa waxaa mar kale baab uga dhigay baabu maa yudkaru fi sadaqati linabiy sala allahu aleyh wasalam mar kale wuxuu baab uga dhigay baabu man takalama bilfarisiya waraana waxaa kala wariyey muslim waxaa kala wariyey nasaa-i waxaa kala wariyey darami darami mar wuxuu uga dhigay ciwaan baabu sadaqa laa taxilu lilnabiyi walaa liahli beyt wuxuu baab yahay inaanay sadaqadu u xalaalahayn nabiga caleyh isalaatu wasalaam iyo ahlu beytkiisa toonna sala allahu aleyh wasalam xadiidkan masalada shaama uu keenay jaamica axaadiistan ururiye waxa weeyaan inuu caddeeyo in ilmaha yaroo sabiga ahi cidda mas-uulkiisa ah ee labadiisa waalida ama weliyo amrigiisa ah ee mas-uuliyaddiisa la ilaahay saaray inay ma'muur ku tahay oo la faray inay ka ilaaliyaan wixii diintiisa fasahaadinaya inay ka ilaali inay inay ku inay waajib ku tahay inay wax weeyaan ku tarbiyeeyaan inay wixii wanaagsanna faraan wixii xune uu samaynayana ay u diidaan siduu ilahay ba yihi ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naaran dadkii ilaahay rumeeyey iimaanka laga helayow nafihiina iyo ehelkiinaba naar ka badbaadiya naartaas oo yani waxa weeyaan waquuduha annaas walxijaara cali bin abi aalib wuxuu yihi naar see looga badbaadinaya waxa weeyaan ilaahay aayadda wuxuu ku tilmaamayaa waxa uu leeyahay callimuuhum waadibuuhum waa bara wixii wanaagsan edbiyana qataada waxa uu yidhi waxaad naar uga ilaalinaysaa inaad daacada ilaahay barido daacada ilaahay barto macsiyada ilaahayna ka dheerayso oo aad ku tarbiyayso inay ka dheeraadaan haddii aad aragto iyagoo macsiyo samaynayana inaad udiido inaad u diido waana xaq uun ilmuhu waalidkiisa iyo weligiisa uu ku leeyahay nebigu wuxu uhi ina liwaladika calayka xaqaa waladkaagu wuxuu kugu leeyahay xaq ayuu kugu leeyahay nebigu wuxu uhi sal alla alay waslam kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raciyati wاrajulu fii ahlihi raacin wahuwa mas-uulu can raciyati wاlmarأaةu raaciyat fi beyti zawjiha wahiya mas-uulaة can raciyatiha sidii aynu sheegnay waxaana waajib qofka muslimkaa ku ah inuu u nusxi sameeyo oo waxa weeyaan aad iyo aad uu ugu dadaalo wanaagooda iyo in sharka laga dheereeyo ehelkiisa iyo awlaaddiisa si uu ilaahay caza wajalla raalli ahaanshihiisa u gaadho naarna uu naftiisa uga badbaadiyo waalidka iyo weligu nebigu wuxu uhi laa yastarci llahu tabaaraka watacala cabdan raciyatan qalat aw kahura ilaahay addoon uma dhiibto raciyo ha badata ha yaraato ilaa ilaahay waxa uu weydiiyaa maalinta yowma alqiyaama wixii loo dhiibay ilaa sa'alahu allahu tabaaraka watacala canha yowma alqiyaama aqaama fiihim amr allahi tabaaraka watacala am adaaca xataa yas'alahu can ahli beytihi khaasa imaam axmed baa wariyey marka adilada horena waa masale ay ku tusinayaan sharcigu waxa uu tilmaamay inuu dembi weyn ka faa'iidayo qofka waalidkaa iyo weli iyo weligaa ilmaha yar ka mas-uulkahay inuu dayaco oo awlaadiisa muxaramaadka u diidi waayo iyo macaasida tadyiica noocaas in dembi dembi weyni uga imanayo waxaana rasuulka sala allah alay waslam ka sugan min xadiisi micqal ibni yasaar kama fi saxiixi muslim maa min cabdin yastarcibu llahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahuwa qaashin liraciyati ilaa xarama allahu caleyhi aljana ma jiro addoon ilaahay cid uu mas-uul uga dhigayo oo dabadeedna khiyaamaynaya oo ku khiyaamaynaya inaanu xumaantiina u diidin oo uu uga raali noqdo wanaaggiina aanu farin oo uu ka tago wanaag faridoodii uga raali noqonaya xumaanna ehelkiisa ku eegaya iyo ciddii raciye ilaahay uga dhigay waxaa la mid a macalinka awlaaddiisu ay yani macaasida ku daawanaya isna uu soo gelaya waayo waa lagu aaminiy awlaaddan ilaa hadday taasi dhacda buu yihi nebigu caleyhi isalaatu wasalaam ilaa xarama allah caleyh aljanna isagoo qaashiya hadduu dhintay ilaahay jannada ayuu ka xarimaya waa wacii shadiida waxaa iyaguna kasii awleysanoo baabka iyaguna kasoo min baabi awlaa soo gelaya dee cidda ilaahay mas-uuliyad muslimiineed muslimiin uu dhiibay oo raqabadooda saartay oo waxa weeyaan dhimanaya iyagoo qoshaashiin ah oo aan u nusxi samaynin waynagii soo marnay inu cabdillahi bni cumar inuu yidhi waxa weeyaan waalidka waxaa waajib ku ah inuu waxa weeyaan ilmihiisa uu edbiyo aakhiro waxaa la weydiinaya edabtiisa iyo maxaad bartay ilmahaagana waxaa la weydiinayaa waxa weeyaan birigaaga iyo inuu ku adeeco ayaa la weydiinaya sidaa awgeed baynu soo marnay ilmihii in salaadii la farayo markuu sabco gaadho marka uu toban gaadhona lagu garaacayo waxaynu soo marnay in ilmihii loo diidayo inuu gaalo shabaho libaaskiisa iyo ziinadiisa iyo quruxdiisa uu shabaho sidaynu hadda arkaynay waxaynu soo marnay in ilmihii la baraayo aadaabtii acaamka iyo adabta cuntada loo cuno waxaa lamid banu yidhi adabta waxa weeyaan loo seexdo adabta guriga looga baxo adab listidaan wasalaam adab lwuduu in la barayo adaabtii islaamka ahayd in la barayo xadiisku wuxuu u daliyay ilmuhu hadduu shay sharciga khilaafsan sameeyo ma la daynayaa mise lama daynayo waxaa la odhanayaa waa sakiira iska da ha sameeye haddaad tidhaaha waa sakiira iska da ha sameeye de hadhowta wuu la qabsanayaa oo ka kari maysid laakiin sharcigu waa yani xadiiskan iyo xadiis kaleba ay u daliyihiin hadduu wax sharciga ilmuhu khilaafsan sameeyo in la faraayo sidii sharciga waafaqsanay loona diidayo wixii sharciga khilaafsanaaye uu sameeyey loona sheegayo waxaan inay sharci khilaafsan yihiin oo ciqaab ilaahay iyo cadaab ka dhalanayo sunnadii rasuulka alayh salatu slam aanay ahayn si uu ugu tarbiyoobo cumar ibn abi salme nebigu muxuu ku sameeyey markuu arkay inuu inaanu aadaabta tacaamka garanayn wuu baray soo ma wuxuu samaynayn wuu u diiday nebigu alayh isalaatu wasalaam kadalika nebigu xasan ibnu cali timirtii uu qaatay isagoo ilmo yar oo dee keyr mukalafa oo aan dembi looga qorayn hadduu tamru sadaqa cuno haddana nebigu alayhi salaatu wasalaam afka gacanta intuu ka geliyo kasoo tuura waxay daliil u tahay bay culimadu idhahdeen in awlaadaada macsiyada aanad u daynaynin macsiyadaasi ama ha noqoto waajib ay ka tegeen ama ha noqoto muxaram ay samaynayaan mid walba waa inaad waxa weeyaan aad ka celiso sida saxdaana aad farto sida saxdaana aad farto cabdullahi bn cumar khadaab radi allahu tacaala canhu ayaa waxaa laga sheegay inuu inuu inuu arkay ilmo yar oo ku dhug baranaya shimbir markaasuu intuu ka qaaday ya wuxuu wuxuu yihi cabdullahi bn cumar dakhala calaa yaxya bni saciid wahuwa ghulaamu min bani yaxya raabidun dajaajatan yarmiha waxa uu soo galay ilmo yar yaxya bni saciid uu dhalay oo waxa weeyaan ku dhugma baranaya digaagad cabdillah bn cumar digaagadii uu xiday ee uu ku dhugmo baranayay buu furay famashaa ilaha bni cumar xataa xallaha uma aqbala biha wa bilghulaami macahu inankii yaraa iyo digaagadiiba uu soo kaxeeyo dee ehelkiisii ayuu ula yimi markaasu wuxuu yihi usjuruu ghulaamakum can an yasbira hada ayra lilqatli awlaadiina waxaad u diidaan in uu shimbirahan ay ku dhugmo bartaan inay ku dhugmo bartaan oo waxa weeyaan intay meel ku xidhaan u diida muu odhanin u diida inay ku ciyaaraan waayo hadduu ilmuhu shimbirti shimbirtii qoodinayo oo wax siinayo oo laakiin uu ku ciyaarayo wax darara ku sugan maya haddaynu soo marin laakiin inuu dhugmo barasho iyo dirid waa manhi fa inii samictu rasuula lahi sal sl nebigaan maqlay bui cbdillah bn cumar nahaa diiday an tusbara bahiimatun aw hayruha lilqatli in wax weeyaan lagu dhugmo barto ne yani xayawaan in lagu dhugmo barto bukhaari baa wariyey walihada rasuulku sala allahu aleyh wasalam yani waxa weeyaan sida uu uu ilmaha u irshaadiyey oo kale xasan ibn cali radi allahu tacaala canhu uu u irshaadiyey intuu timirtii afkiisa kasoo saaray waa in aad ilmahaaga u irshaadiso ilmahaaga haddaad arto isagoo wax xaaraana cunaya ama wax aanu lahayn haysto oo ku murmaya waa inaad fahansiisa in waxaan isagu aanu lahayn qof kale uu leeyahy qwa qofkaa kale wuxuu leeyahy inuu qaataa aanay u banaanayn yani waxa weeyaan aad adigu yani waxa weyaan insha allah markaad hesho aad siin doonto waxa weyaan iyo wixii lamid a laakiin aad u daysaad tiraa waxa weya waa ilmo yar ha qaateeddaa waa uu ku tarbiyoobayaa hadhowna wax mamnuuca jiraba waxa weeyaan ma ma aaminayo waata laga sheegay cumar bnu cabdicasiis radi allahu raximah llah inuu arkay ilmo uu dhalay oo qur-aan ku qoraya gidaar markaasuu intuu qur-aan gidaar ka masaxay ayuu ilmihiina dhirbaaxay masui ma maa yanbaqii inaad kitaabka ilaahay maana gidaarka aada ku qorto inaad gidaarka ku qorto waa waxa uu yihi jaabir bn cabdillahi intuu arkay ilmo xariir xidhan ilmo rag oo xariir xidhan buu arkay miyay u banaantay inamada in xariir loo xidho dabeedna intuu qabtay buu ka saaray markuu ka saaray buu yihi annagoo yaryaroo carruura waana loo diidi jiray waana nalaga ilaalin jiray ee ka ilaaliya carruurtiina marka haddii ilahay wax ku siiyo hays odhanin hablahana xariir baad u gogashay inamadana xariir udhig waa yaryaryiine saa hays odhanin waa inaad ka ilaaliso wixii ilmaha xaaraan ka ah ee waxa weyaan sharcigu uu xarimay ee aanay banaanayn sharciyan u banaanayn waa inaanad ilmaha ku raaligelin waana inaad u sheegto waxa weeyaan waxyaabo kale oo maaragtay uu xiiseeyo ama sharciga ku banaan ama waa inaad siiso laakiin inaad wax xaaraana ku raaligelisa waxay keenaysaa inuu hadhowto laga keri waayo sidaa awgeed waa in in maaragtay xataa ilmuhu yatiim ha ahaado xataa aagoon ha ahaado waa la irshaadinayaa waa la tarbiyeynayaa tarbiyada iyo irshaadinta la irshaadinayana waxaa lagu irshaadinaya wixii sharciga sida uu yahay ayaa loogu irshaadinaya sidaa axaadiista kusoo arortay aathaar badan ayaa jirta oo baabkan kusoo arortay laakiin inahaas ayaynu iskaga koobsanaya ismaaciil ibnu saciid wuxuu yihi axmed ibnu xambal baan waxaan weydiiyey camaa yajuusu fiihi darb lwalad ilmaha maxaa lagu dili karaya qaala alwaladu yudrabu cala aladab ilmaha waxaa lagu dilayaa edbinta iyo edabta sharciga a baridda la barayo waxa weeyaan mararka qaarkood waa lagu dilin karaa waa lagu dili karaa darbi aan laakiin ahayn maxay hayru mubarax waxaan tilmaamayaa yani darbiga ilmaha la garaacayaa waa inuu noqdo waxa weeyaan darbi uu qaadi karo waxaa lagu garaacaya wuxuu qaadi karo waa inay noqdaan inti sharcigu maarata casharata aswaad ama toban dhangadood waa inaan la dhaafinin wejiga waa inaan laga garaacin waa in ilmaha waxa weeyaan aan si cadownimo ah aan loo dilin shuruud kale ahlulcilmigu ay u dhigeenna waa jirtaayo aynu hore wax ka mid a aynu u tilmaanay soomaad garan marka waxaan tilmaamaya hal masalo muhiima dadka yurub ku nool ee laga yaabo in awlaaddoodii hadday dilaan dee lagaba yaabo in dee ashkata iyo ilmi in la qaado iyo laga qaato iyo wax lamida ay ka dhalanayaan waa inuu ilmaha qaabab kale ula dhaqmo qofkaas afdalu dariiqana waxa weeyaan inuu ilmaha la saaxiibo ood ilmahaaga saaxiib la noqoto oo ilmahaaga iyo adigu aada noqotaan laba qof oo saaxiibaa oo isu dhuun daloola allah yaciinahum fasaad badan iyo dhib badan ayay dhex joogaan maxamed ibnu sawqa wuxuu yihi saciid ibnu jubayr baan arkay oo arkay ghulaam acraabiya oo cunuqiisa iyo qoorta ay ugu xidhan tahay qilaado qilaado waa maxay waxaa ugu xidhan silsila dahaba ayaa u xidhan dahabku ragga muu banaanya fajadabahaa waa tiigsaday saciid ibnu jubayr xataa qatacahaa ilaa uu gooyey wuu soo jiiday deedna way gooda ya waa gartay asma bintu cubeyd waxay tihi ibnu siriin baan waxaanu ku nidhi cindii yatiimun caruur aagoonaan hayaa qaala wuxuu maxaan yani sidaan ula dhaqmaa qaala wuxu uhi isnac bihi maa tasnacu biwaladika idribhu kamaa tadribu waladak ilmahaaga waxa aad ku samaynaysa iyo qaabka aad u edbinaysa u edbi intaad ilmahaaga garaac uga ogoshahay ama aad sida waxa aad ku garaacdana ku garaac isaga qaabkaad caruurtaada ula dhaqmayso oon ula dhaqan ayib cabdiraxmaan ibnu yaziid wuxuu yihi anigoo afar qof la socda ama shan qof cabdillahi ibnu mascuudna aan la socno ayaa inan yar baa noo yimi fa jaa ibnun lahu sagiirun calayhi qamiisun min xariir fadacaah ilmo yaroo qamiis xariira xidhan baa noo yimi oo awlaaddiisii ka mid a fa qaala wuxuu yihi man kasaaka haada yaa ku yaa ku siiyey qaala wuxuu yihi ummi hooyada baa ii xidhay fa akhadahu cabdullaahi fa shaqa deedna intuu ka qaadabu ka jexjex waayo waa nin xariirtuna uma banaana xariirtuna uma banaana caaisha radi allahu canha siduu ibnu wahab jaamiciisa ku wariyey waxay tihi abda cabdata bintu abi xumeyda dakhaltu biakhii bukayr calaa ummi lmuminiina caaisha walaalkay bukayr baan ula imi um lmuminiina caaisha markuu dhashay litubaarika caleyhi si ay ugu ducayso wa dakhalat imra'atun calayha bisabiyin laha gabarh kalaa waxay keentay ilmo yar oo ay waday gacanta hayso oo qad khatat bayna caynayhi aw fii jabhatihi khatan aswad ilmo yaroo ay si fiican usoo qurxisayo dabadeedna ay wax u marmarisay ayay keentay oo wejigana ay khad aswad ah ay labada indhood saa dhexdooda u marisay khad aswada ama axmara ay saa u marisay qurxin bay uga jeeda deedna caaisha radi allahu canha waxay ku tiri laa ubaariku calayhi xataa yumaa hada alkhatu ilmaha ragga ah ee waxaan loo marmariyey sidii hablaha yaa ilaa iyo khadkaa laga laga biiyo waxa weeyaan ma uu ma uu ducaynayo waxay ku tusinaysaa sida ay maaragtay ugu adkaayeen ay awlaaddooda tarbiyada iyagoo yaryar ay ugu tarbiyayeen tarbiyada islaamka ayay ku tusinaysaa kakin kakin culimadu waxay idhaahdeen waa kelima lizajri loo isticmaalo iyo diididda macneh marka shay qof loo diidaayo macnaheeduna waxay la mid tahay yani ish ish ama ah ah iyo wixii lamid ayay la mid tahay sidaynu idhahno waxaa xadiisku daliil u yaha oo laga qaadanayaa ilmaha haddaad wax u diido inaad sababta u sheegto waxaana samaynin waxaa laga yaaba ilmuhu inuu isweydiiyo lima rasuulku sal alla alay wasalam markuu ilmihii kasoo tuuray xabadii timirta eeda afkiisa ku jirtay muxuu rasuulku uhi sal alla alay wasalam amaa calimta eesh ana sadaqata laa taxilu liaali muxamadin miyaanad ogeyn inaanay sadaqadu u xalaal ahayn reer maxamed nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay sababtii marka ilmahaaga markaad wax u diidayso waa inaad u sheegtaa waxaan aaba ilahay baa ka cadhoonaya waxaan hooyo waa wax shariga xaaraan ku ah waxaynu leenahay diin islaam la yidhaahdo diintaasi waxa weeyaan wax wanaagsan oo dhan ba ina fartay waxxun oo dhan ba inoo diiday nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo kalgacaylkiisa iyo jacaylkiisa ilmahaaga haddaad ku beerto oo ilmahaas ilma nebi maxamed kalgacaylkiisa laga dhargiyo yaa tiraa nebiga waxaan xarimay ilmahaas wuu ku hogaansamay leanna wuu jeceliyey nebiga caleyhi salaatu wasalaam sidaa awgeed inaad barto oo aad maaragtay waa laga maarmaan waxaa kale culimmadu idhaahdeen xadiisku waxa u daliil yahay inaanay sadaqada nebiga alay slatu slam iyo aalkiisa aanay u xalaal ahayn taasina waa oo ay xaaraan ka tahay taasina waa masalo sidaa loo sheegay ah weeye rasuulka sal alla xadiisku waxa daliil kale uu yahay ilmaha yar ee sabiga ah ilma- ama ilmaha caruurta lucaabkiisa iyo dhareerkiisu inuu daahir yahay hadduu dharkaaga ku daata aanad umalaynay aanad odhanin waa aa- yani aanu nijaas ahayn ama nijaasku gaadhay aanay ahayn waadix ya ikhwaan culimadu waxay dhahaan nu- limaada culimada qaarkood waxay dhahaan dee ma- ixtiraaska in layska ixtiraasaa adagoo ilmihii lucaabkiisii layska ilaaliyo oo dabadeedna iyo dhararkiisiiyo taas haddii la idhaha layska ilaaliyo waxay keenaysaa mashaqo badan saas awgeed baa sharcigu uu u fasaxay waayo waxaa kaloo xadiisku daliilaya inaad ilmaha ku fadhiisin karto dhabtaada iyo bawdadaadaba sidaynu soo marnay iyo dadka hortooda adigoo joogaba inaad ilmi dhabta ku qaban karto adoo dad la jooga inaad ilmahaaga dhabta ku qaban karto oo uu kula joogi karo majliska aad rag la fadhido ama aad dumar la fadhido wax dhibina aanay ku sugnayn waanaynu soo marnay kakin kakin culimadu waxay dhahay waa kalimatun tuqaalu liradci sabiyi cinda tanaawulihi ma yustaqdar waa kelmad la yidhaahdo marka il- een, ilmaha lagu yidhaahdo marka uu ilmuhu qaato wax aan fiicnayn oo la doonayo in laga reebo waa ish ish oo kale culimadu waxay isku qabteen ma carabiba mise waa kelmad cajamiya laakiin een, tay doontaba haatee macnaheedu waa sidaas alxadiiu alarbacuun calaamaatu buluuqi sibyaan xadiiskani waxa uu ku saabsan yahay caruurta maxay ku qaangaadhaan qaangaarhkooda maxaa lagu garta axkaam caruureed baynu kasoo hadlinay soo ma waxaynu nihi ilmuhu markuu qaangaadho qo- uu ka baxay caruurnimadii soo ma ya ayib marka calaamaadkii uu kaga baxaya halkana lagugu sheegay can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu uhi caradanii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yowma uxudin fi lqitaal nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu iisoo cardiyay ama iisoo bandhigay maalintii uxud fi lqitaali dagaalka ayuu iisoo bandhigay wa ana ibnu cashara ibnu arbaca cashara sana anoo afariyo toban jira falam yujizni nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud dagaalka markii la gelayay dhallinyartii la keenay ama goobtii dagaalka yimi rasuulku sal allahu alay waslam waa baadhay marka nin nin kasta oo shan iyo toban sano ka yaraa rasuulka calayh salatu wasalaam waa celiyey wuxuu yihi caradani rasuulu llahi sal alla alay slam yowma uxudin maalintii uxud ayuu nabigu calayh salatu wasalaam wuxuu ii yacni i baadhay fi lqitaali waana ibna arbaca cashara sana anaa afariyo toban jira falam yujiznii iimuu fasixin nabigu calayh salatu wasalam rasuulka sal alla alay waslam waayo eegay da'daydii iyo maaragtay muuqayga awoodayda waxawaya deedna nebigu markuu arkay inaan afariyo toban jir baanaan maalinta ahaa maalintaa nebigu dagaalka inaan gala iima ogolaan falam yujizni wa caradanii yowma khandaq maalintii yowma alkhandaq buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kadalika markii aan dee madashii imi ayuu rasuulku sal alla alay wasalam i eegay waana ibnu khamsa cashara sana anigoo todo anoo shan iyo toban sano jir ah shan iyo toban sano jira fa ajaazanii nebigu waa ii ogolaaday inaan dagaalkii galo qaala naaficu naafic wuxuu yihi faqadimtu waxaan usoo galay naafic waa mawla bni cumar faqadimtu calaa cumar bni cabdilcasiis baan u imi wa huwa yowmaidin cumar bni cabdilcasiis isagoo maalintaas khaliifatun khaliif ah oo isagu muslimiinta u taliya faxadatuhu hada alxadiisa xadiiskaasaan u sheegay faqaala waxa uu yidhi cumar bnu cabdicasiis ina haada kaasi laxaddun waa xadka udhaxeeya waa waa waa laxaddun bayna asagiir waalkabiir waa mid u dhaxeeya ka yar iyo ka weyn da-daa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku uu ku fasaxay cabdullaahi bni cumar yowma alkhandaq oo ah shan iyo toban sano inuu gaadhay maalintii uxudna isagoo afar iyo toban sana ah oo ka yar uu celiyey waa xad u dhexeeya yaraanta iyo weynaanta oo qofkii aynu axkaamta kabiirka ah waxaa la siinayaa iyo axkaamtii dadka waaweynaa wuxuu yeelanaya markuu shan iyo toban sano gaadho ama dagaalu gal ha noqoto ama takaaliifta iyo fuusho ha noqoto iyo waajibaadkiiyo si rasmiya loogu yeesho dembigiisii loo qoro ama ha noqoto eh, waxyaabo kale oo taa ku xidhan intaa wixii ka yarna saqiir buu yahay buuri fakataba ilaa cumaalihi shaqaalihiisii oo dhan buu u qoray an yafriduu inay inay u fardi yeelaan liman kaana ibna hamsa cashara sana ninkii shan iyo toban sanad gaadhay ee muslimiinta ka mid a waa in baytulmaalka muslimiinta dadka xoolaha laga siinayo lagu qoro waman kaana duuna dalika ciddii shan iyo toban sano ka yarna fajcaluuhu fi lciyaali ciyaalkuu ku xisaabsan yahay axkaamtii caruurtaanu leeyahay sawaadix maa xadiiskaasi xadiiska macnihiisa si aad si fiican ugu fahanto aan kuu sheega lafdigiisa ibnu xibaan uu wariyey cabdullahi bni cumar wuxuu leeyahay curidtu calaa rasuuli lahi sal alla alay slam nebi maxamed baa lay bandhigay wa ana ibnu casha- arbaca cashara sana ibnu arbaca casharata sana anoo afar iyo toban jira falam yuujiznii walam yaranii balaqtu imuu ogolaan maalintaa nebigu inaan dagaalka galo inaan qaan gaarine muu aaminin uma culibtu calayhi deedna waxaa nebiga lay bandhigay wa ana ibnu khamsa cashara sana aniga oo shan iyo toban jira fa ajaazanii nebigu calayhi salaatu wasalaam waa i fasaxay oo inaan qaan gaadhay ayuu arkay nin weynna aan ahay maaragtaad marka caradani rasuululahi sal allahu alay wasalam macnaheedu waxa weye nebigaa lay bandhigay daedna markaasuu nebigu arrintaydii eegay weeye waadix ikhwaan sidaas weeyaan xadiiskani waxa u daliil u yahay ama sheekhu horta xadiiska waxa wariyey bukhaari waxaa kaloo wariyey muslim waxaa kaloo wariyey abu daawuud waxaa kaloo wariyey tirmidi waxaa kaloo wariyey nasaa-i waxaa kaloo wariyey ibnu maaja si kale haddaan idhaahdo saxiixeynka iyo sunanta afartaaba xadiisku ku jira saxiixeynka iyo sunanta afartaaba xadiisku ku jira xadiiskani waxaa laga qaadanay waxaa laga qaadanaya xadiiskan inuu awalan waxa uu ciwaan uga dhigay jaamica kitaabka ururiyey calaamaadka qaangaadhka idan waxaan leenahay calaamaadka qaangaadhku ayuu doonayaa inuu halkan kaga hadlo calaamaadka qaangaadhka ama buluuqu sibyaan bisin waxay culimmadu idhaahdeen waxay u qaybsamaan laba qaybood waxay u qaybsamaan calaamaad ragga hablaha iyo iyo inamaduba wadaagaan iyo calaamaad labada kooxood gaar ku ah labada kooxood mid ka mid a gaar ku ah calaamaadkaas calaamaadka waxaa ugu horeysa in qofku da ahaan uu qaan gaadho oo uu shan iyo toban sano gaadho waana calaamad yani waxa weeyaan mushtarag ah calaamad mushtarag ah oo hadday gabadhu shan iyo toban sano gaadho inantu shan iyo toban sano gaadho ama inanku shan iyo toban sano uu gaadho waa qaan gaadhay waajibaadkii waa lagu leeyahay wixii muxaram uu sameeyo waa loo qabsanayaa dembiy dembiy dembiyo daacaba waa loo qoraya macsiyo iyo daacaba waa loo qorayaa xadiiskan baana u daliila waxaanay culimmadu tilmaameen sidaa cumar bin cabdicasiis uu sheegay in qo yani waxawe kuna camal falay nebiguna calayhi salaatu wasalaam ay saxaabadiisii ka sheegeen in waxa weeyaan ilmuhu uu ku qaangaa waxyaabaha uu ku qaangaadhayo ay ka mid tahay rag ha noqdo dumar ha noqdo inuu shan iyo toban sano gaadho waxa uu yihi tirmidi raximah llah waalcamalu cala hada cinda ahli ilcilmi wbih yqulu sufyaan thawri wibn mubaarak washaafici waaxmed isxaaq yarawna ana algulaama ida stakmala hamsata cashara sana faxukmuhu xukmu rijaali wain ixtalama qabla hamsa cashara sana faxukmuhu xukmu rijaal taasi waa taas waxaa ka mid ah calaamaadka buluuqa ee lagu qaangaadho ixtilaamka iyo inuu qofku walow shan iyo toban sanaba uunu gaarhin inuu dhadhab iyo riyo arko oo ku riyooda ama waxay raggu ku riyoodaan ama dumar ku riyoodaan ilahi wuxu uhi waidaa balaga alatfaalu minkum alxulum falyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qablihim nabigana calayhi salatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yihi quslu yowma aljumcati waajibun calaa kulli eesh calaa kulli muxtalim marka haddii wixii raggu ku riyoonay wixii rag iyo dumar ku saabsan uu ninku ku riyoodo ama inantu ku riyooto dumarkuna waa kala mid masaladaasi iyana waxa weeyaan waa ku qaangaahaysa inankuna waa ku qaangaahaya ayib sidaa awgeed ba culimadu waxay idhahdeen aragga uu ilmaha ragga inanku uu arko meni ka timi ama waxa weeyaan yaqadaha iyo soojada kaga timaado ama manaam iyo hurdaha kaga timaado ya waxa weeyaan wuu ku qaangaadhayaa inantuna waa la mid axaadiis ku soo aroortayna waa jirta ayib si awgeed ba culimadu waxay dhaheen xataa hadduu ixtilaamka iyo dhadhabkaa uu arko ilmuhu qabla albuluuq intaanu shan iyo toban sano gaadhinba wuu ku qaangaaraya bay culimadu dhaheen wuu ku qaangaarayaa waay waata laga sheegay muqira ibnu maqsim adabi alkuufi inuu yihi ixtilamtu ana ibna hinti cashara sana ya waxaan yani riyooyin riyo arkay oon yani dhadhab arkay biyana iga yimaadeen yani waxa weeyaan anoo labiyo toban jira waxaa calaamadda saddexaad ay tahay alimbat waxaanu nidhi kow waa buluuq hamsata cashar sana inay gaadhaan iyo alixtilaam iyo alimbat alimbat waxa weeyaan inay timaha hoose usoo baxaan ilmihii ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo taana isna waa ku qaangaadhaya adiladeedana waxaa ka mid ahayd midaynu soo sheegnay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii ree bani qurayda markii nebigu uu yihi ha lalaayo maxaa lagu kala saaray ciddii la laynayo iyo ciddaan la laynayo waxaa lagu kala saaray calaamadaas ayaa lagu kala saaray qof kasta oo rag ah oo ay timaha hoose usoo baxeen waa la laayey bisqintu ay usoo baxday waa la laayey ayib waxau yihi tirmidi wlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi anahum yarawna alinbaata buluqa in lam yucraf ixtilaamuhu walaa sinuh imbaatku waa calaamad ku tusinaysa ayay sida ahlulcilmigu arkaan qaangaadhnimada walow yaanu ixtilaam ma aanu arkin walow yaanu shan iyo toban sanaba gaadhin waxay deliishanayeen xadiiskaas yani waxa weeyaan xadiisu caiyat alquradi curidna cala nabiy yowma qurayda fakana man anbata qutil waman lam yumbit khulya sabiiluhu fakuntu miman lam yumbit waxaan ka mid ahaa buri caiya raggii aan maalintaas aanay aanay usoo bixin timahaasi fa khulliya sabiili waa la iska ka sii daayay dadkii la joogayna waa la laayey ibnu mundir wuxuu yihi faamara allahu jala hanaauhu biqatli lmushrikiina wa qitaalihim wanaha nabiyu can qatli الnisaءi wالsibyaani wafaraqat isunatu bayna man amara allahu biqatlihi wa bayna man laa yajuuzu qatlu fajacalat اlfasla bayna اlamrayni alinbata ayib waxaa ka mid ah calaamaadka buluuqa ee waxa weeyaan ku gaarka ah dumarka waxaa ka mid a xaydka iyo inay inantu caadadii aragto ha waa waa calaamad lagu qaangaadho waxau nebigu yihi sal allahu alayh wasalam sida caaisha warisay laa yaqbalu allahu salaata xaydin ila bikhimaar ibnu mundirna wuxuu yihi ajmaca ahlu lcilmi calaa ana biwujuudi alxaydi fi lmar'a tajib alfaraa'id in gabadho haddii xayd iyo caado ay aragto da-day doontaba ha ahaato walow shan iyo toban sana ha ka yaraato ya in ay ku waajibayso waajibaadkii ay ku waajibayaan sidaas ayaa waxa weeyaan culimadu ay ku ijmaaceen buuri waxay culimadu isku khilaafeen masalo masaladaas waxay ku saabsan tahay ama de isweydiiyeen da-deebaa ugu yar ee gabari ku xayda da-da ugu yar ee gabari ku xayda ayay culimadu ka hadleen masalada waxaynu kaga hadalnay dowro aynu ku dhignay axkaamta baabkaa ku saabsan laakiin haddii khulaasada khulaasada aynu sheegnay waxa ay ahayd in aynu nidhi daliil ma laha yani daliil muu soo aroorin sheegaya in aan da mucayana gabadho ay xaydka ku hesho daliil masalada ku saabsan lama hayo ee curfigay ku xidhanta curfiga dadkuna waa kala duwan yihin markaa gabadhu da-day doonta ha joogto haddii ay aragto demiga damul xaydka waxa ay noqonaysaa waxa weeyaan mid axkaamta ku waajibto ayay noqonaysaa waajibaadka iyo kuwaajibaad calaamada kale iyaduna dumarka ku gaarkaa ee calaamaat lbuluuqa ka midhi waa alxamlu waa uurka oo gabadha iyadoon xaydba arag haddii ay uur lagu ogaado ama uur qaato waxay daliil cad u tahay iyadana inay waxa weeyaan qaangaar tahay masaladaasna saas ayay culimmadu u sheegeen xadiisku waxa uu ku tusinayaa in jihaadka iyo masaa-isha la midka ah jihaadku aanu ku waajib ahayn ciddii shan iyo toban sano ka yar la celinayana oo aan loo ogolanaynin inay galaan ahlulcilmiguna masaladaas waxay yidhaheen culimmadu marwasiyo kale waxau yihi lam yakhtalif ahlulcilmi fi ana rasuula allah lam yafrud iljihaada cala nisai walaa cala alcabiid walaa calaa man lam yabluq min alaxraar ciddii aan qaangaarin jihaadku waajibkuma aha xataa hadduu dadka kale yani waxa weeyaan dadka waaweyn siduu ugu waajib yahay de iyaga waajib uguma noqonayo samura ibnu jundub wuxuu yihi kana rasul lahi sal yacrimu kilman alansaar fi kuli caam nebigu alay salatu slam sanad kasta waxaa loo soo bandhigi jiray wuu eegi jiray ansaar caruurteeda fa yulxiqu man adraka minhum dabadeedna ciddii qaangaadhay buu nebigu alayh salaatu wasalaam sii dayn jiray oo jihaadka loo fasixi jiray jihaadka loo fasixi jiray ma banaan tahay garanay inaanay ku waajibaynin laakiin ma banaan tahay in lala duulo oo jihaadkii ciidankii jihaadku ay raaco caruuri ay raacdo ha way banaan tahay taasi adilada qaarkoodna waa kusoo arooreen xadiiskani markaa masaa'ilka uu daliilka yahay yani waxa weeyaan kale waxaa ka mid ah in muslimiintu halkay ka gaadheen qaninimo iyo cadaalad qof kasta oo muslim oo qaan gaadha baytumaal muslimiin wuxuu ku lahaa yani waxa weeyaan xoolo uu qaato oo la siiyo oo go-an ayuu ku lahaa khaasatan ciddii mujaahidiin ah ee waxa weeyaan iyo muraabitiin ah ee muslimiinta ilaalinaysa taasina waxay ku tusinaysaa islaamka iyo cadaaladiisa iyo sida uu dadka waxa weyaan islaamku u daryeelay iyo in diin ummadda bulshada dhammaanteed isku wadi karta ay tahay meelo badan iyo masaa'il badan iyo cadaymo badan oo baabka culimada kaga warrameen waa jiraan calaa kulli xaal masaa'ilkaas uu xadiiskaasi ku tusinaya iyaguna sidaas weeyaan ilmuhu markuu qaangaadho intaanu qaangaahin ilmuhu mar intaanu qaangaadhin waa in la baro waajibaadka saaran si uu markuu qaangaadho isagoo u tacawuday oo waxa weeyaan la qabsaday oo waxa weeyaan u sameeyo waa in lagu dadaalo halkaas ayay ku dhammaadeen afartanka xadiis ee ku saabsanaa axkaamtii adfaasha waana runtii sida ka muuqata aynu aragno waa afartan xadiis oo baabkan runtii muhim ku ah waxa weeyaan axkaam badan oo awlaaddu maaragtay iyo adfaasha ku saabsanna aynu maaragtay kaga faaidaysanay ilahay waxaan ka baryaa inuu ka dhigo hada alcamala camalan khaalisan liwajhi lkariim waxaan ilahay ka barayaa inuu ilaahay nagu anfaco oo kuwo maaragtay ka faa'iidaysta isaga iyo duruustii kale halkan ka baxday qiimaha badnaydba inuu ilaahay jala wacala inagu anfaco ayaan maaragtay ilaahay weydiisanaynaa waxaa runtii halkaa maanta inoogu gebagabowday maaratay bishu tahay koob iyo labaatankii shawaal oo maalin khamiis ah duruustii dowradan ayaa halkaa ku gebagabowday ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inooga dhigo mid inoo furta cilmi kale iyo camal saalixa oo badan oo kale wixii khata ee runtii naga dhacayna ilah baan dembi dhaaf weydiisanaynaa berina ilaah iyo rasuulkiisu way ka yihiin wixii sawaabay aanu maaragtay saxnayna ilaahay baana waafajiyey subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu